guddiga xulista baarlamaanka ee maamulka ku-meelgaarka ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay maanta ku wareejiyeen odayaasha dhaqanka koonfur galbeed foomamkii xildhibaanada si ay usoo buuxiyaan una soo qoraan qofka ka mid naqanaya baarlamaanka odayaasha ayaa waxaa laga codsaday inay si dhaqsi ah ay kusoo buuxiyaan magacyada qof kasta oo ka mid noqonaya xildhibaanada soona xaqiijiyaan qofka keenaya malaq cabdiraxmaan cali oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa waxa u sheegay in warqadihii lagu soo wareejiyey ayna buuxin doonaan maadaama uu wakhtiga uu yar yahay
isna dul saaran muddo lamaa saadibaldhibaanada la dhiibmaansheegba foomamka la dhiibay muddo laho maalinyadan ilaa rabta mumaxmo beeqashan maalmo beeqan isdaba dareero maa saadi foomamka garantaha diiraan lagulay kaba meel kufadayn si degdeg dib aadan oo dhibaadan ugu fadi kooa malaayada misi degdeg aan dibiyana iska afkurdi
maalmaha soo socda waxaa la filayaa in la dhammeeyo arrimaha baarlamaanka ee wakhtiga badan qaatay inkastoo ay jiraan dad badan oo qaabka wax u socdaan aanan ku qanacsanayn sida cali muuse maxamed magaalada baydhabo